waalidiin ay ka mid yihiin kuwa soomaalida ee magaalada toronto ayaa ka walaacsan xaaladda waxbarasho ee ubadkooda kadib markii uu soo shaabaxay warar sheegaya tayo xumo dhinaca nadaafadda iyo amniga ee arday dhigata mid ka mid iskuullada magaalada toronto ardayda ayaa jimcihii sameeyey dibadbax ay arrintaasi kaga dalbanayaan in wax laga qabto xuseen nuur xaaji ayaa warbixinta soo diray iskuullada york memorial iyo georgia harvey oo laysku daray oo hadda loo yaqaano york memorial ayaa la sheegay inay dhigtaan ilaa iyo saddex iyo toban kun oo arday tan iyo bishii sebtembar ee sanadkan warar aan wanaagsanayn ayaa ka soo yeerayay iskuulka jimcihii dibadbaxa ay sameeyeen ardayda ayaa waxay ku dalbanayeen jawi degan oo waxbarasho iyo amni musqulaha ayaa la sheegay inaysan ahayn kuwa nadiifa ardayda ayaa ku dhex dagaalama iskuulka sida ay sheegeen qaar ka mid a ardayda warbaahinta gudaha ayaa qortay in maamulaha iskuulka iyo qaar ka mid a maamulkiisu aysan tegin iskuulka bishii hore sababo la xiriira jawi amni oo lagu shaqeeyo oo uusan ka jirin iskuulka mid ka mid a ardayda dibadbaxa dhigayay jimcihii ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in iskuulka uu u muuqdo mid xabsiya wuxuu tilmaamay inuusan weligiis arkin iskuul noocan oo kale ah haddaba waalidiinta ardayda oo kuwa soomaalidu ay ku jiraan ayaa ka walaacsan arrimahan farxaan cali jimcaale oo caruurtiisu ay dhigtaan iskuulkaasi ayaa v o eda uga waramay walaaca haysta runtii walaacana haystaahi aaduu u sarreeyaa mana la soo koobi karo waxaa jirta xuseen iskuul la yidhaahda george harvey bay aan caruurteeda dhiganayeen high school ah iskuulku wuu fiicnaa arday xoogaa akhlaaqdooda iyo nidaamkooda iyo wuu fiicnaa cabasitiga iskuulka iyo ardaydana way isku dheeli tirnaayeen waxaa la sameeyey iskuul afar sano ka hor gubtay oo erida ku yaalay ardadiisa oo markii horeba meel kale loo wareejiyaya iskuulkii la keenay iskuulkii wuxuu noqday ciriiri hoolweyga dariiqyada iskuulka dhexdiisa galaasyadii buuqa ciyaalka waxa cabayo booliisa maalin walba dhex taagan ardadii wadna kurkuru waalidiintii mataqaana ardadii wax ma baran karaan oo waxbarashada diyaaradda ma saari karaan iskuulkii wuu qasan yahay ammaankiisa nidaamkiisa akhlaaqdiisa xag walba wuu ka bursan yahay macalimiintii iyo ardayda ardada aada u tiro badan iskuulkii ardada ardada aada u tiro badan annaga haddaan waalidiinnahay waan walaacsannahay haddaan ardada iskuulka ka bedelan lahayn waxaana qabanaya sharci ah in hadduu alle kuu roon yahay aad iskuulka adresskaaga ku yaallo eriadaada ku yaallo iskuul aadan aanan ahayn inuusan kaa aqbalaynin in ardaygaaga aada u wareejisid runtii walaacana haystahay ma koobna marka weli tallaabo ma qaadin haddii aan waalidiinnahay laakiin ardada hadda maalin dhoweed mudaaharaadka ay sameeyeen way ku saxsan yihiin waanan ku faraxsannahay waan soo dhoweynaynaa warqad qoraal ah oo guddiga iskuullada ee toronto ee loo soo gaabiyo t d s b ay u direen waalidiinta ayaa lagu sheegay in maamulo cusub iyo ku-xigeen uu yeelanayo iskuulka sidoo kale ay sii wadayaan shaqaalaysiinta macalimiin cusub oo joogto ah ayna kordhinayaan kawarqabka xaaladda iyo siinta la talin kuwa u baahan madaxa gobolka ontario darkford oo jimcihii maruu wariyaasha la hadlayay la weydiiyey inuu faragelin ku sameynayo xaaladda iskuulka ayaa ku jawaabay inuu guddiga iskuullada u dhaafayo arrinkaasi wuxuu intaasi ku daray inaysan sharci u lahayn ku amartaagleynta waxay tahay inay qabtaan guddiga iskuullada ee toronto laakiin waalidiinta waxa ay dalbanayaan in arrinkan cid un ay xalliso maadaama ay faraha kasii baxayso waa kan mar kale farxaan cali jimcaale waalidiin haddaan nahay waxaan dalbanaynaa si deg deg ah in degmada toronto guddiga iskuulaadkeeda hay-adda la yidhaahdo in ay wax ka qabato arrinkan oo arrinkan maamul xumo ay hore u samaysay waaye t d s b ama hay-adda degmada toronto hay-addeeda waxbarashada qalad ay samaysay waaye waa inay qorsho fiican u samayso iskuullada iyo ardayda waa inay abuurto jawi waxbarasho oo isku dheeli tiran nabadgelyada waa inay booliiska kala kaashato waa in tallaabo la qaado marka waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas wax laga qabto duqa magaalada toronto john tory ayaa tilmaamay in toddobaadkan uu kulan la qaadanayo guddiga iskuullada iyo booliiska si wax looga qabto arrimahan waxaa iga xasuusinaa inaan la xiriiray liibaan xasan oo guddiga iskuullada toronto ee t d s b ku matala xaafadda iskuulka ku yaalo ee york south western balse uusan ka jawaabin xiriirka aan la sameeyey marka ugu horreysa ee aan ka helno jawaab arrimahan ku saabsanna waan idin soo gudbin doonaa hadduu rabbi ka raalli noqdo xuseen nur xaaji v o a toronto